الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصية dardaaranka kitaabkiisii weeye nusqooyinka qaarkood waxaa dhacay kitaabu lwasaaya halkan imika wasiya inoo taalo waana jamac iyo mufraduun oo alwasiya ayaa waxaa lagu jamciyaa ama jamaceedu yahay alwasaaya sida hadiyaba alhadaaya ama alhadiyaba alhadaaya loogu jamciyo xafid bnu xajar baa wuxuu yidhaahaa isagoo marka waxaa alwasiya lagu idlaaqa ruuxan dee muusigee wax dardaarmaya ficilkiisa waa dardaaranka naftiisa oo wasiya waa dardaarankii uu noqdaa waxaa kaloo laguba idlaaqaa calaa maa yuusaa bihi min maalin aw gayri waxaan lagu dardaarmayo macnaa dardaarankii iyo waxaan laguba dardaarmaya ama maala ama dee cahdiya ama wax kalaba ah marka dee macna lmasderna way noqonaysaayo waa isaa oo kale waa dardaarankii dee macnaha ismafcuul oo kale oo ismiga ay kaba cabiraanna way noqonaysaayo a wixii lagu dardaarmayey bal taasba weyn taasi waa xaggii luqada xagga sharciga dee waxa abay tahay cahdun khaasun mudaafun ilaa ma maa bacda almowt oo adigu ama hadday tahay dee tabaruc maal ama wax kaloo laguba dardaarmayaba oo loo idaafeynayo un geeri wixii ka dambeeya taas baaba la yidhaaha waxaa kaloo sharcan wasiya ay kuba dhacdaa sida xaafid ibnu xajar yidhaaho isagoo umuuraha sharaxa qolooyinkiina sharaxaysa kuba sugan ee xagga luqadu azari kaba soo naqlinayo na soo naqliyo azari un kaba soo naqliyey wixii calaamaa yaqacu bihi zajru can ilmanhiyati walxathu cala lmamuraat kolna wasiya dardaarankii waa dee ilaahay rasuulkiisa waa waxyaalihii laynooba dardaarmaya ah waxyaalaha manhiyaadka in lagaba dheeraado ama waxa weeyaan waxyaalihii ma'muuraadkiina la iskuba booriyo taasna oo de waa tan usiika bitaqwa allahi iyo taas in waxyaalaha manhiyaadkaa sajrinta la iskaba jir sajrinaya iyo xadfiga waxyaalihii ma'muuraadka la isku boorinayana wasiyadii sharcan waa lagu idlaaqaa dee macnahan kale tabaruca yudaafu maa bacda almowt ba ama ahdi kale uunoo dardaaran kale uunoo sida dee caruur markaa yaryar cid looguba dardaarmay ama wax kaloo isaga xaq lagu lahaa uu kuba dardaarmay si loo bixiyo bal umuurahaas oo dhan ee bacd almowt loo idaafeeyo iyo macnahan kale labadaba sharcan waa lagu wada idlaaqaan bal qolooyinkiina sharaxaysa aniga nuskhadayda waxaa taalla qaala lazariyu hiya mushtaqatun eeg waa lafdigan alwasiya oo imika dee bimacna alislaam markaan eegno master ah ayaa muxuu yidhi waxaa laga soo jeexday min wasaytu shay-a waa sax taasi waxa ii taalla aniga uusiihi oo dee ficilka hore waa ficil hulaasiya qolooyinkii kale ka soo naqliyey asari cibaaradana waxay usoo naqliyeen asiihi oo dee sida imika waxa weeyaan waa ficil hulaasiya oo wowdani meel ay ka timaadaa markaa ma jirto dee tiisii kalena way dhacaysaa in markaa uu dee waxa weeyaan wasankan uu kuba yimaado wasaayasi oo aniga dee sanba laakiin oo dee sabaabkaa noqonaya wasaytu shaya asiihi idaa wasaltahu ama hadday dee wasaytu ay noqotay rubaaci tahay iyada wasiihi wowdu way iman lahayd hadday awsaytu o lafdigu kuba yimaado ay tahayna uusihi way iman lahayde laakiin ficilka yaalla iyo bal masalan maadiga iyo mudaarica ayaan islahayn baan leeyahy aniga nuskadayda sida kuba sugan walo qolooyinkii kale kaba soo naqliyey in waxa weeyaan ay kuba sugnayd si dee sawaabka ahayd oo maadiga iyo mudaarica islahaayeen arrin kalena way jirtaayo hore ayaa waxaa jirta aynu dee soo ogaanay kitaabkana waa kan dikrigiis iyo magacihiisuba inooguba yimaadaane muslim sheekha kaba warinayay waa dee nin waxa weeyaan faqiih ahaa oo saalixna ahaa oo ibraahim ibn moxamed ibnu sufyaan la yidha abu isxaaq ninkaas baa kitaabka riwaaya dee kaba wariyey inoo soo naqliyey markaasaan meelihii bilowyadii ama dee madkhalkii aan dee kitaabka ugu talagalay aan kuba soo sheegnay meel horena way inoo horreysay kitaabka intiisa badan sheekuu ka maqlay oo dee muddo dheer kaba maqlaye laakiin meelo afwaat meelo dhaafay buu leeyahay oo ama ijaazo uu kaga soo naqliyo ama wajaado taasuu kaga soo naqliyo meelahaasna culimmadu ay dabdiyaan oo saddex meelood meel iyada xajahayd waynu soo maray oo dee bilowgeed iyo dhammaadkeedii baan sheegnay kutubta qaarkoodna meelaha way caddeeyaan dee kuwa qaarkoodna waabay dhaafaan oo kale matigay kuwa qaarkood ku caddahay meela qaarkood laakiin kuma cadda fawdkii labaad ee uu lahaa sheekhu ee macnaa iyada kuwa kale halkuu xadahanaa dee imika muslimun odhanaya ama akhbaranaa muslim halkan can muslimin buu yidhaahaa isagu markuu sanadka dee kuba jiruu warinaya abi isxaaq fawdkii labaad baa halkan ka bilaabmaya kitaab ulwasiya waanan arki doonaa in sha allahu tacaala markaan gaadhno halka uu fawdkaasi kuba dhammaanaya soo noqonaysa cibaaradii ahayd xadatanaa muslim isaga innaga matigayno lama socotay laakiin dee waa sanadka iyo marka la warinayo sanad ahaan lagu warinayo fa kitaabkii sanadkiisii aan kuba warinayno waa halka imanaysa cibaarada imanaysa meesha saddexaadna kolley waa imaaro iyo way noo dambaysaa iyaduna oo waan arki doonaayo dee waa bilow iyo dhammaadba waa u xadaysan oo culimmadu ay dabdiyeen bal taasba weeye marka waa riwaayadana abu isxaaq ibrahim bn moxamed ibnu sufyaan marka halkan baa fawdkii koo labaad uu kaba bilaabmaya waana xadiidkan koobaad buu ka bilaabmaya wuxuu yihi muslim raximah اllahu tacaala xadaثna abu khaysamata zuhayr bnu xarbin wa moxamed bn اlmusanى alcanaziyu walafd ibn اlmusanى qaala xadaثna yaxya wahuwa bnu saciidin اlqadaanu عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنadka waxay la tidee waa dadka iyagu kitaabkaba ilaa bilowgiisii dhammaadkiisa ina laba socdee soo noqnoqdo ha kala badbadnaadeenba markaas cid aynu imaka halkan la yidhaah waa fulan baa dee oo laysu sheegaa ma jirto wuxuu ihi ibnu cumar rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh maa xaqu mri'in muslimin maa xaqu mri'in ruux xaqii ma ahaanin ruuxaasoo muslimin muslim ah oo macnaa waxa dee u laa'iqah u la gudboonee dee u cunamaye u qalma ma ahaanin ruux muslima kaasoo lahu uu sugnaaday shay un shay uu sugnaaday wax shaygaasoo yuriidu uu doonayo an yuusiya fiihi inuu ku dardaarmo oo waxbaa u sugnaaday maalba ama wax kale oo uu isleeyahay aada kuba dardaaranteed haddaba xaqiisu ma ahaanin waxaa isaga u laa'iqee la gudban ama xismiga iyo ixtiyaadka uu kuba sugan yahay kaasoo yabiitu bari iyo leylatayni laba habeen ilaa wawasiyatuhu maktuubatan cindahu halkan baa khabarka dhiciyo ilaa wawasiyatuhu oo macnaa xaqiisu wax kale ma ahaanin dee in de waa shay kaleba ma aha waa xaalo kale maaha dee xaalo aan min alxaalaat ilaa wasiyatu dardaarankiisu maktuubatun mid la qoray inay tahay mooyo cindahu agtiisa dee kuba sugan oo wixii uu doonayay inuu kuba dardaarmo dee xasmigii ixtiyaadkii inay geeridu faj ay ku imanaysaa in ruux kastana waa geeridii mucarad buu uba yahay sanad kasta iyo da- kastuu ruuxu kuba sugan yahayna da- aan laguba dhiman iyo sanad aan dad badan badan badan aanay kuba dhiman markay halkaa joogaan maba jirto markaa xasmigii iyo ixtiyaadkii iyo digtoonidii bal matalan taas oo waxa ay tahay ruuxu inuu wixii uu doonaya inuu ku dardaarmaa inay dee u qoran tahay agtiisa taas oonay laba habeen dhaafin iyadoo uu dee dardaarankiisa diyaarsada mooye bal xadiidka riwaayaadkiisii iyo asaaniid bay isagaba badnaanayaane horta way noo imanaysaa markaasaan bal kollay dee guud ahaan bal waxaa macnihiisu yahay iyo bal umuurahaas markaasaan yar eegi doonaa in sha allah wuxuu yihi markaa muslim xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna cabdaة bnu sulaymana wcabdullahi bnu numayrin xa waxadaثna bnu numayrin qaala xadaثna abi markii horeba waa ku jiray cabdullahi bnu numayr ee marka hore ayuu abubakr ibn abi shayba ka warinayey oo isagiyo muslim u dhexeeyey riwaayadan dambena inankiisii moxamed ibn cabdillaahi ayaa isagiyo muslim u dhexeeya kilaahuma labadoodu dee laba kale oo imika meesha jira ma jira waa cabdat bnu sulaymaan iyo cabdullaahi bnu numayr ee cabdullaahi bnu numayr baa laba dariiq meeshii uu waxa weeyaan muslim kaga warinaya can cubaydillaahi iyo hada اisnaadi oo markii hore yaxya alqadaan baa cubaydullaahi ka wariyey xadiidka imikana cabdat bnu sulaymaan iyo cabdullaahi bnu numayr baa cubaydullaahi kaba wariyey isnaadkuna waa intii cubaydullaahi dee iyo wixii ka dambeeyey oo kan imikaan kaba soo baxnay hayra laakina anahumaa qaalaab eeg labadan cabdat bnu sulaymaan iyo cabdullaahi bnu numayr waxay iyagu yidhaaheen walahu shayءu yuusii fiihi walam yaquulaa may odhan yuriidu an yuusiya fiihi macnaa xadiidku waa kii uun muslimna waa ixtiyaadkiisii iyo idqaankiisii iyo sidoo alfaadaha ruwaadda bal u ilaalinaya xataa waxa dee furuuqda udhaxaysaa wax koobanba haba noqoto marka in lafdigii uu lahaa yaxya bnu saciid alqadaan oo cubaydullaahi bnu cumar kaba wariyey maxay ahayd waa taa lahu shayءun yuriidu an yuusiya fiihi eeg lahu shayun yuriidu an yuusiya fiihi uu sugnaaday wax uu doonayo shayguna markaa qaliil iyo kaiirba waa ku dhicibe laakiin dee maalkiina uu ka acamsayo maal sida lafdiga inoo dambaysa waa wax ka acamsan in uu doonayo inuu kuba dardaarmo uu sugnaaday iyagu maxay yihiin xadiidka intiisii hore waa la mid maa xaqu mri'in muslimin waanay leeyihiin markaas oo haddaba walahu shay-un ee halkaa lafdigii yuriidu ayaan jirinoo wala iyo antina markaa way go-aysaa oo walahu shay-un yuusii fiihi waay ee intii yuriidu an baa markaa uu la dheer yahay ama dee macnuhuna waa laakiin mid keliya oo macno imaka taasi imaka waa macnihi waa mid keliya un وxadثna abu kamirin الjaxdariy qaala xadaثna xmadun yعni bna zaydin xa وxadaثanii زuhayr bnu xarbi qaala xadaثna ismaaعiilu yعni bnu curayata kilaahumaa xamaad ibnu zayd iyo ismaaعiil ibnu ibrahim labadooduba can ayuba ayuub bay wax ka wariyeen xa وxadaثanii abu الطaahiri qaala akhbarana bnu wahbi qaala akhbaranii yunusu xa وxadaثnي hاrون بن سعيid الأyلي qال xadaثna بن وهب qال أخbarnي أsامة بن زaيد الlayثiي xا وxadaثna محamed بن رافع qال xadaثna بن أbي fudaykin qال أخbarana هiشhام yعni بن سacdi waa nin horena aynu usoo aragnay koley oo taabiciintii dambe kaba mid ah ama yaryaray kulhm can نaafici marka kulhmna yuu wadaa أyub oo ay ka sii wariyeen xamaad ibnu zayd iyo ismaaciil wahal yunus اlayli iyo usamat bnu zaydin ilaythi iyo hishaam bnu sacad waa afartaasba dhammaantood xadiidka waxay ka wariyeen can naaficin can ibni cumara can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam bimili xadiidi cubayd illaahi inay xadiidkii cubaydullaahi usba naafic kaba warinayey haddaba kii mid lamida ayay qolooyinkan afartiina ay kaba wariyeen naafic can ibn cumar bimil xadiis wa qaaluu jamiican laakiin dhammaantood waxay yidhaaheen afartan dambe iyagoo naafic kaba warinaya lahu shay-un yuusii fiihi oo yuriidu iyaduna lamay socon oo riwaayadii dambe qolada kale ee cabdullaahi bnu numayr iyo waxa weeye cabdatu sulaymaan cubaydullaahi ay ka wariyeen ayay qolooyinka naa cubaydullaahi laba siman ee naafic kaba warinaya ay iyaguna kuba wariyeen ilaa fi xadiidi ayuba ayub xadiidkiisa un mooye afartii markaa waa saddex mid reeb fa inahu qaala ayub wuxuu yihi yuriidu an yusiya fiihi waa si riwaayadii horeu yaxye yaxya alqadaan can cubaydullaahi buu isagu waafaqsan yahay saddexda kalena labadii dambe cubaydullaahi kaba wariyey riwaayadoodii iyagoo cubaydullaahi way la sameeyeen saddexdoodii ayay waafaqsany oo fa inahu qaala ayub wuxuu yihi yuriidu an yuusiya fiihi ka riwaayati yaxya can cubaydillaahi waa idqaanka badan ee uu leeyo alfaadaha yaree kooban wax weyn oo macnoo iskuba dheeftan yihin aanu jirin ayuu dee sii ilaalinayaa oo waana dee arrimo xataa kolkolfa iyagow ay ku kala bedelan yihiin buu dee taas aanu kaba tegina sheegay riواية يحيى عن عبيد الله xdثna hاrون weli de waa baabkuba waa xadيiثkanun marka duruqda dhamaynun baan xadiidka waxoogaa ka yar taaban doonaa wuxuu hi mسلم xdثna hاrون بن معروف qال xdثna cبداللahi بن وهب qال أخبرnي cمر وهو بن الxاrث عن بن شهاب عن saلم عن أبيه eeg نaaفiع baa maanta meeshii wa ka baxay salim ibnu cabdillaahi baa halkii naafic kuba sugan naaficna ibnu shihaab zuhri baa ka warinaya xadiidka ee isagana camr ibn alxaaris waa nin faqiiha oo reer basara can abiihim annahu samica rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala maa xaqu mri'in ruux xaqii ma ahaanin macnaa wax u sugan oo ama dee u laa'iqa isaga la gudboon oo ku habboon weeye ama siduu shaafici kaba cabiray raximah اllahu tacaala malxasmu walاxtiyaad macnaa arrinta ixtiyaadku ku sugantay iyo digtoonina ruuxii inuu isdhigto maahu islaaho dee weli waad caafimaad qabtahay oo dhalinyaraaba tahay oo geeri kuuma dhowo taasoo kale ee sida xasmiga uu ku sugan yahay iyo arrinkaagoo dambisato iyo ixtiyaadku ma ahaanin lafdigan xaqnimo taasay xaqu mri'in muslimin kaasoo lahu uu sugnaaday shay-un shay kolley waa dee nacti tan lahu shay yunsina waa nacti kaleo jumla oo markaas shaygaas yunsi fiihi uu kuba dardaarmo yuu doonaya inuu kuba dardaarmo kaa xaqiisu ma ahaanin oo markaa yabiitu bariyo talaata layaalin ilaa wawasiyatuhu cindahu maktuuba macnaa inuu bariyo saddex habeen ilaa walxaal wasiyatu wasiyadiisu maktuubatu mid la qoray inay tahay un mooye cindahu agtiisa ka sugan oo cindahu maktuubatun bal xadiidku waa xadiidkii ibnu cumar riwaayadii naafic waa taa ruwaada badani ay warinayeen yabiitu leylatayni baa inoogu sugnayd riwaayadan saalimna waxa inoogu sugan yabiitu halaatha layaalin baa inooguba sugan xaafid ibnu xajar baa wuxuu fatxulbaari kuba yidhaahaa xadiidkan markii uu sharxayay markuu riwaayadaa hore uu marayo ayaa wuxuu yidhaahaa kada liaktari ruwaat ruwaadda intooda badan waxa ay riwaayadoodu tahay yabiitu leylatayni waa ruwaadda intooda badan markaasaa wuxuu soo naqliyay abu cawaani iyo bayhaqi o axmed ibnu zayd can ayub dariiqood maha dee waa dariiqan waa ta aan aragnayba laakiin dee abu cawaani iyo bayhaqi sunantiisay kuba sugan tahay in isaga iyaga ay dhacday riwaayada yabiitu leylatan aw leylatayn waa riwaayo ay qolooyinkaasi wariyeen oo dariiqa xamaad ibnu zayd can ayub markaasuu riwaayadeenan soo qaataa muslim oo bukhaari dhaconatu yidhah walimuslimin min wanasaa-iyi min dariiqi suuriya can saalimin can abihi waatenan buu sheegaya oo muslim iyo nasaa-ina waxay dariiqa zuhri kaba wariyeen can saalim can abih yabiitu halaatha layaalin markaasaa wuxuu yidhaha isagoo umuurahan isugeyniya dee kolley qolooyin kalena kaba hadla inta badan way kaba hadlaan sharaxeena haddaani wax sidaasi kuba sugnayne waxaabaad moodaa buu leeyahay labadan habeen iyo saddexda habeen ee la sheegay ee xadiidka ku xusan inay tahay un lifar lirafci اlxaraj wa litasaaxumi ashqaal اlmari alati yaxtaaju ilaa dikriha waa dadkii dee haddii la yidhaha habeen kasta waa in wasiyadaadii ay dardaarankii kuu qoran yahay ay dhici karta ruuxu hawl inuu leeyahay iyo ashqaal kale waxyaalo dee u yar baahanye bal inuu u fiirsado xusuustiyo waxyaalo ama dabdiyo ay tahay waaba dhici karlay in xaraj meeshu yimaado marka labada habeen ama saddexa habeen baaba waxaad moodaa inay tahay dadkii culayskii iyo cidhiidhigii in lagaba kor yeelo waayo ashqaashii shaksiga ee u baahnaana markaas inuu dee waxyaalahaas iyo uma umuurihiisii uu sheegaana waaba dhici karta inay iscidhiidhiyaan ama ay iskuba bataan markaasaa qadarkan horta laba habeen saddex habeen baa loo waasiciyey si wixii uu baahnaa u xusuusto bartaa waxaa kaluu dee taraaciyaa riwaayaadkan kala duwan ee ama leylatayn ama halaata layaal kuba yimi ama leyla aw leyla taasi waa shakibe waxayna tusaysaan arrintu inaanay taxdiid ahayn ujeedadu la xadaynayo laleeyahy laba habeen yaana dhaafin ee ay taqriib tahay oo macnu uu yahay uun ee yaanu zaman saasi haba yaraadee yaanu dhaafin isagoo wasiyadiisii aan diyaarsan oo dee malaa waana intii intani waa intii saddex habeen iyo uguba dheereed adigu cala aqal waa litaqriib oo waqtiyadaasna waqtiya musaamaxa ama taraawixu laleeyahy dee waaba ama xusuus ha noqoto shuqloon haba noqote waaba in uu isaga yar baahanayo dhici karta uu kaba shuqloomi karo laakiin zaman intaa ka badani inay dhaafto oo ay dhaafto ixtiyaadkii iyo xasmigii iyo dee kuma sugna taasi oo wixii ruux muslim oo dee geerina uu diyaaro had iyo goor xusuusan laa'iqa u ahaydba ma aha oo saasaaba dee uu leeyahay saddexdeyna gaaya litaakhir bal ilaa inta la dambaysiin kara gaayo ay u taho saasaaba deetu hadalka ibnu cumar ay noo soo socdo uu soo naqliya ooba kan qaala cabdullahi ibnu cumar ayaa wuxuu yidhi oo marat may soo marinoo calaya korkaya laylatun habeen mundu laga bilaabo waqtii samictu aan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam qaala dalika ilaa wa cindii wasiyatii iyadoo dardaarankay agtiisa yumni macnaa waa si dee u dadaalayey ama ugu degdegaya wixii rasuulka ilaahay dadkii uu ku dhiiriyey ee uba markaa ama uu ku booriyey oo wuxuu leeyahay markii aan xadiidkaa ka maqlay rasuulka ilaahay intii ka dambeysay habeen imay dhaafin iyadoonay wasiyadaydu mid ii diyaarsan ahayd oo bal matalan taas oo kale wasiyadii aan diyaarsanayn macnaa waan diyaarsanaya oo wasiyadaydu waabay waxa weeye waa ii diyaarsanayd buu leeyahy xadaثnي أbو الطاhiر وxrmلة qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي يuنس xا وxadaثnي عبدالملك بن شhعيب بن الlayثي qال xadaثnي أbي عن جدي qال xadaثnي عqyل xا وxadaثnا بن أbي cمر وعبد بن حمyد qال xadaثnا عبدالرزاq qال أخبرnا معmر كلهم عن الزهري raggan uu inoo tiriyey oo dhan أصxaabtii زهري ahayd زهري bay xadيidka ka wariyeen oo mid waa cqayl aلأyلي ka labaad waxa weeye ka ka horeeyaana waa yunus isna alarium iyo macmar ibn rashid intooduba zuhri bay xadiidka isnaadkan imaka aynu soo maray ee uu zuhri lahaa can saalimin can abihi weeye ayay kaga wariyeen naxwi xadiidi camr ibn اxaariث amaa lafdigu markay noqotay iyo matiguna xadiidkan camr ibn اxaariث ee imika aynu kaba soo baxnay ayuu naxwigii ahaa oo de haddii xataa alfaada ay wax ku yar kala dunaayeen kaas naxwigii buu ahaa sanadkoodii waa kan inoo sheegaybe bal baabku kolley xadiidkan baa baabkan hore ee kitaabulwasiya uu kuba bilaabmay xadiidkan unba weeye duruqdiisiina waa ta aan aragnay maanta nin cusub inaguma jira bal nin axaadiidiisa ayartoon kitaabka ku soo dee markaa marmar uu yimaadaana kuma jira ware kitaabka kuba soo noqnoqdo dadka halkan inooguba sugan mid markaa weeyaanu xadiidka hortata inoogu sugan alxahu cala alwasiya oorin iyo adkeyn la ysku adkeeyo dardaarankii taasi way noogu sugan tahay cibaaradan rasuulka ilaahay ka cabireen waa taasba wey marka waxaanu sheeku leeyahay muslimiintu way ku ijmacsan yihiin intaas nooca ama la ysfaro laakiin xukumkeedu muxuu yahay wasiyadu ma waajiba mise waa sunne sheekhu wuxuu soo naqlinayaa jamaahiir alculamaa kaba soo naqlinaya inay manduub tahay lafdigan dee ma xaquna imri'ina macno dee intaa dhaafsan kama faa'iidaysanayno oo xaqiste shaafici oo kale iyana waxaabuu isagu yidhaha malxasm walixtiyaad oo dee ruuxii geeri buu mucarab u yahay marka ixtiyaadkii baa wuxuu ku sugan yahay xasmigii iyo ra'yigii fiicnaayee ruuxii arrinkiisa dabdisanayay ayaa oo ah inuu dee taa ku talagalo oo wuxuu uga baahnaa dardaaran inuu kuba sii dardaarmo waqti kastaba uu diyaar yahay wax kalena aanu bel maalan dee kagaba shuqloomin taas barhkood baa waxay dhahaan lafdiga xaq macnaa waa athaabit waxa haabitka xukumka haabitka marka dee wixii sugnaanaa manduubkii iyo waajibkiiba mid kastaa wax sugan unbuu noqonayaayo markaa iyada xaqnimadan kama faa'iidaysanayno dee bal intaa wax dhaafsan oo waajib ah bal taasoo markaa jamaahiir alculamaa halkan taas bay yidhaaheen ama ilaahay qowlkiisii kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowt in taraka khayran ilwasiya dee kolley bal aayaddaas waaba laydinku farad yeelay baa kuba sugnayd ee dee horta markay waalid noqotaiyo dadkii qaraabada ahaa ee dhexlaya wax iyada markaa aayaddan ama aayaadkii mawaarita nasakdaha laba idhaaho ama xadiidkii laa wasiyata liwaarihine dee waaba marka la eego in dadkaa gaarka ah ee ruuxa dhexalkiisii wax kule wax loo dardaarmaa gaar ahaantiisa mansuukh buu yahay bal haddii dee wixii intaa dhaafsanaa iyo xuquuqdii kale iyo aanay mansuukhba noqon oo bal matalan faradyalka halkaa kuba sugnaa ee labadii waalid iyo qaraabadii wax loo farad yeelayn hadduu maal ka tegaya bal wuxuu dardaarmo taasi intaan mawaaris iyo waxyaalaha la jidayne iyaguna aanay qeyb maalkii yeelan ayay ahaydee wixii qaraabo ee wax dhexlaya iyada dardaaran loo dardaarmayaa maba jirto halkan sheekhu ahla daahir unbuu ka soo noqonayaa inay waajib tahay laakiin qolooyin kaleo iyaguna sida xaaf ibnu xajar iyo kuba sugan kalaamkiisa in iyaguna waajibnimada ku tegay waa jirta ibnu cabdilbara baa wuxuu soo noqliyaa dee in dad shuduuda un mooye lagu ijmacsanya lakiin kolley taasna maaha dee malaa idlaaqeeda taas maahay dee dad iyaguna aan iyaga ahaynoo wujuub kuba tegay way jiraaye laakiin bal qowlkooda ay ku tafsiiriyaan waxa weeyaan ruuxu haddii bal matalan wax dayacmayo agtiisa amaana agtiisii ku sugan deyn lagu leeyayaa jirta haddii aanu kuba dardaarmin qorin ama aanu kuba dardaarminna wixii waa dayacmaya ama xuquuq isagu leeyahy cid kale oo ku leeyaaba jirta noocaas oo kale iyada bal markaa dee wasiyadu jaanibka ama isaga xaq xataa maalkiisii ku baaqiya sida zake maalkiisii ku baaqiya kafaaro ku baaqiya isagii lagu lahaa waxyaalaha caynkaasi ama xuquuq ilaahay ama xuquuqda dee laazimaya ama uu hayo ama uu isagu cid ku leeyahay wasiyadii deene way dayacmayaane waajibaabay noqonaysaa waajibkii taasaa lagu xambaari laakiin marka aanay taasi jirin arrinkii waa tabaruc marka dee markaa uu maalkiisii wax ka mida o dee si bacda mowtihi uu bal waxaan u helo ajriga u helo uu markaa ajri halkaa usoo gaadho u kasbado bal wixii aan dee intaa ahayni manduub bay noqonaysaa waana saa jamaahiir alculamaa kuma tegayna lakiin haddii waxyaalo siyaasa noocaa kali ay jiraan dee iyada dardaarankii ruuxii waajib buu ku noqonaya in haddii kale waxyaalahan xuquuqdan ama isagu ha lahaado ama lagu lahaado ilaahay ha ku lahaado ama hayr ha kuba lahaadeen amaanooyin uu hayoon dadku aan la ogeyn haba noqoto waxyaalahaas dardaarankoodu bal waajib buu noqonayaa bal taasba wey ama lafdigan dee malxasm wاlاxtiyaad waa cibaaradii shaafici barna wixii ayaa alxaqu yidhaaheen wa taasa waa kuma fasirnay marka wuxuu leeyahay isagoo culimada kaba soo naqlinayana horta dee waxaana fiican udegdegeeda iyo في xaali صxati inuu wixii qoro halkana wuxuu sheeku soo naqlinayaa walow dee arrintani ay kaba aamusan tahay xadiidku uu kaba aamusan yahay kitaabo keliyo mujarada uni kuma filaanayso ee ishaad uu cid kalena markhaati geliyo waayo khad keliya kolkol baa ama lama ictimaadsanayo ee ishaad baa loo baahanaya kolley waan isay jamaahiir aculamaa yidhaahaan wixii kitaaba ama maktuuba oo kale walow dee kolkol kalsoonidii ay iskaba adkaan karto ayay yidhaahaan markhaat in la markhaati geliyo oo khadkii keli ahayd lama ictimaadsanaya yidhaahane lakiin halkan dee sida dee ibnu nasr ilmarwasi iyo qolooyin kale waxay yidhaaheen ba markay axmednaba laga soo naqliya markay wasiyada tahay xadiidkan iyagoo eegaya iyadoon wixii qoran yahay oon ishaad jirin waa la ictimaadsan karaa bal matalan laakiin meelaha kale iyaguna ay odhanayaen kolley qolooyinkan culimada ah ee iyaguna ishaadka oo kale ayad suuratu maayda ahayd oo bal matalan xaggaa ruuxu dee markaa geeridu kusoo xaadirta iyo dardaarankiisii iyo in in markaa shahaadadu ay tahay laba ruux inay markhaati kaba noqdaan iyaba ay xujadooda ay xadiidkuna uu ka aaminsan yahi leeyihiin bal adigu haddii dee bal matalan kalsooni adag ay jirto malaawax oo khadkiisii ay tahay dee taasoo watan axaadiisaba kolkol wijaadadii looguma camal fale waaba saa dee qolooyinkaas ay yidhaaheen waaba dee markaa shay laguma camal fali kare lakiin jamaahiir culamaa baa leh kitaabadiin khadki keliyaha dee irshaad buu uba baahan yahay waana sheekhu halkan cibaaradan uu yar markaa ama umuura uu kaba hadlayaba weeye bal imaka umuurahan xadiidka kaba soo yar qaadaynay taasba weeyaanoo wixii haddii insaankii dayn lagu leeya ama xaq kaloo agtiisa ku sugani uu jiro ama ay wadiica agtiisa tahay ama isagu xaq uu leeya oo dayacmayo dee hadhow waa xaqii warasadii oo kale ama xuquuq kaloo sa dee zake iyo kafaare iyo waxyaalaha isaga ku baaqi ahayd iyada markaa inuu ku dardaarmaa waajib bay noqonoo balwaajibnimadii taasaa lagu xambaari wixii aan suurooyinka kale ahayn dee ama aan intaa ahayn sunna ayan baan kaba dhigayna ama waa sunna u noqon anad kolley malaa qowlka ugu raajaxsan aqwaashooda meesha ay leeyihin walow dee jamaahiir alculamaa nadbinimada ay ku tegeen qablwasiyati bithuluthi bal dardaarankii maalka saddex meelood marka loo qaybiyo meel laguma dardaarmayay iyo wixii kuba soo arooruu baabkiisii yahay xadaثna yaحya بن yaحya التamiimiyu qaal akhbarana ibrahim بn sacdi can ibni shihaabi can camir bni sacdi can abihi abi wa sacd bn abi waqaas weeye qaala anahu qaal sacad baa wuxuu yihi caadanii waxay soo booqday rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay fii xajati اlwadaaci xajka xajat اlwadaac ayuu isoo booqday macnaa dee ciyaadad masaan garanayno waa ruux xanuunsanaya oo lasoo booqdo ziyaarada la ziyaaranaya ruux xanuunsanaya lafdigan ciyaadada u khaas yeelaan caadahu ciyaadatan bal matalan laakiin markay dee dadka ama iska caafimaadka qaba ziyaarun baaba loo isticmaalaa laftiga ciyaado looma isticmaalo waxay soo ziyaarto ay soo booqday rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xajatulwadaaco dee makaa la joogay waana waqtigii la laami doono taas bay ahayd riwaayo tirmidi halkan wariyay dee qolooyin kalena dariiqiisa ay ku wariyeen oo xadiidka sufyaan ibnu cuyeyne dariiqiina ahayd ayaa waxaa halkan dhacday fii fatxi maka laakiin waxay culimmadu ku tiriyeen wahm imaamka ibnu cuyeyne ka dhacay inuu yahay ee arrintu fadxu maka maahine xajatulwadaac bay ahayd riwaayadkiisa qaarna fii makata unbaa kuba sugnaayo markaa taasi dee tanna waa ayaa laguma fasirayaa laakiin laftigaa dhacay tirmidi iyo fii fatxi makata waa waham weeye ibnu cuyeynena weeyaan bay idhaahaan waayo dariiqa dadkii kale wariyeyna dariiqa tirmidi bay kuwa wariyeen an xagga ibnu cuyeyne min wajacin xanuun daraaddii iyo liajrigii buu ila soo booqday ashfaytu aan dhowaaday oo minhu xanuunka cala almowti geeri aan u dhowaaday oo ashfaytu cala almowti ay qaarabtu wa ashraftu calayhi weeye oo ashfa cala almowti iyo ashaafa cala almowt ama waxa weeyaan taasi waa macnaha qaaraba weeye uu ku dhowaado oo dee aad buu u cuslaa aad buu dee kumuu dhiman in badan oo dambena waa noolaa dadkii waktigaa joogayna malaa dee intoodii badnaydba way ka wada hor dhinteen kumayaalkaa joogay intoodii badnaydba kaba wada hor dhinte bal markaa tobankii jannada loogu bishaareeyey bay wada joogeen sagaalkii kaleba way ka hor dhinteen isagoo kumuu dhimane laakiin dee aad buu u cuslaayo wuxuu leeyahy geeri baan ku dhowaaday faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow balaganii waxa i gaadhay nusqooyinka ama dee riwaayadka qaar balaga bina way dhaceen balaganii maa taraa waxaad arkayso min alwajaci xanuuna oo adiga arka xanuunkaygu aad baan u cuslahay wa ana aniguna duu maalin nin xoolo badan laan ahay duu maalin cibaarada waxay leeyihin waxaa loo isticmaalaa waa xoolihii badnaa ruuxaha yaryaa haysta duu maal lama idhaaho ee waa xoolo badan baad markaa leeyahay taas waa ana duu maalin walaa yarisunii ima dhaxlayo oo ilabnatun lii inan un mooye oo aniga ii sugnaato waaxidatun keliya waxay dhaxlaya alaa dee wuxuu ujeedaa waa dadkii awlaaddiisayd awlaad ahaan weeye aabbihi hooyana umay noolayn laakiin waa xaggii awlaaddii marka la eego ama sida kale casabo waa lahaa oo dee dad ay walaalayiin walow walaalkii cutbata min abi waqaas waatii aynu soo marray ninkii kuba dardaarmee lahaa ibnu cabdi zamci markaa ibnu amati zamca anigaa dhalay uu lahaa iyo ay markii dambena cabdi ibnu zamciya isagu ay isku haysteen ay iskuba qabteen saynu nikaax kuba soo marray halkaa ninkaasi muu noolayn isagu markaasi laakiin dee dadkiisii baa joogay oo adeer uu yahay oo waa casabadiisi way joogtay reer badanna waaba iskaba ahaayeen ninkaasna waxaa dee kaba mida awlaaddiisii waa hashim ibnu cutba ninkaa la odhanaya ibn abi waqaas oo saxaabi isagoo a dagaalkii sifiin lagu dilay waxa weeyaan waa xagga awlaadda marka la eego ama waxa ahlufar dee awlaaddii ah ahlfaradba adigu inantaasa ay dhexlaysa macnaa awlaaddii badnayd ee dambe dabadi iyaga dee intii dambe ayuu dad badan dhalay waanay badnaayen xadiidkan aan haynaba imaka caamir ibnu sacad waa ninka warinaya aabihii ka warinaya waa nin taabiciya muscab ibnu sacad waa warinaya waa nin taabiciya isagu qolooyin kaleo iyaguna xadiidka inooguma jiro barhkooda aan magacoodii laynoo sheegina ilma sacadi way jiraan saddex ilma sacadaaba xadiidkii bal markaa inan unbaaba markaa ay dhexlaysay barhkood baa waxay sheegtaa soo xaaf ibnu xajar yidhaah inantan caaisho in la odhanayey caaisho in laba odhanayey bukhaarina xadiidkan duruqdii uu kuba warinayey gabadhin caaisha bintu sacdin dadka warinaya xadiidka ee aabaheed kaba warinaya ayay kaba mid ahayd marka taas bay sheegtaan inay tahay barhkood baa yidhi buu leeyahay soo ka caabira culimadii uu soo gaadhay barhkood oo kale caaisha bintu sacaddaasna imaam maalik wuu soo gaadhay waayo aada bay u cumriday imaam maalik waa soo gaadhay waxna waa ka wariyey taas bay barhkood kaba ratibeen inuu imaam maalik taabici yahay oo kale taabici yahay sa dee kollay sharaxyada bayquniya barhkood sharax yar oo nukhba isna lagu magacamaha nukhbadan xaafide kaas iyo dee kuba sugan oo kale iyo laakiin waxa ay leeyihin may arrinku kaa maha caaisha bintu sacad waa taabiciyad iyaduna waktigaasa laba mid weeye inay mid kaleo caaisho la odhanayo dee bal matalan hay oo taa waktigaa joogtay ay tahay iyo dee inaanay ahayn caaisho kalena caruurtiisa kumay darine laakiin haweeney umulxakam ilkubraa laydhaah waayo dee dumarkiisii iyo guursaday waqtiyadii kole malaa iyo dumarkiina waa dad la yaqaano ee haweeney umulxakam la odhanayay oo dee ayaa markaa ay tahay iyaduna dee imaam maalik iyo dadkaasi may soo gaadhinoo hortaa xadiidkana duruqdiisa iyo riwaayadkiisa waxba kuma lehe gabadh saas oo magaca la idhaaho ayay soo naqliyeen eebad muhimku awlaad badan buu lahaa oo barbarkaabay ibnuljawsi oo kale iyo dee soddon in ka badan buu tiriyaa magacyadoodana uu wada sheegaaba magacyadooda soddon in ka badan oo dee rag iyo dumarba leho uu lahaaba dee kitaabkan muslimna dhowr baaba inooguma sugan marka la eego ruwaad ah waa waktigaa hore weeye in labnatun lii waaxidatun afa atasadaqu de markaa kol hadday taa tahay xaaladayna ay tan tahay waaba intaasoon dhinto xoolihiina way badan yihiin afa atasadaqu ma sadaqaysaa bihuluthay maali maalkayga marka saddex meelood loo qaybiyo laba meelood ahaan ma sadaqaysaa taas qaala laa rasuulka ilaahay may buuri mas taas qaala wuxuu yihi markaa sacad qultu waxaan idhi afa atasadaqu ma sadaqaysaa bishadrihi maalka kala badh ahaan inta laba loo qaybo nis ma sadaqaysaa qaala laa may buuri athuluthu ay ka thuluthu thuluth baa kugu filan wاthuluthu kahiiru weliba thuluthuna haddana waxaroon in lagaba yareeyo waa badan yahay thuluthku waa badan yahayna thuluth baa kuguba filan oo kaley lafdiga alfaad baa dee xadiidka duruqdiisu waa inoo dambeeyaan baab kobanba xadiidku noqon doonaa waxaa halkan ikhtisaar baa ku sugan in riwaayaad inooba dambeyso dee abithuluthi ama atasadaqu bithuluth thuluth ma sadaqaysa isagaa weydiiyo thuluth miyaan haddaba saddex meelood marka loo dhiga meel ma sadaqaystaayo markaas baa rasuulku yidhi athuluthu macnaha yajuusu thuluthu ama yakfiika thulutha thuluth waa bannaan yahay waad sadaqaysan kartaa wathuluthu kahiirun laakiin haddana thuluthku ma yara isaguba wax badan oo malaa waxa mudan in lagaba yareeyo bal taasba wey xadiidku waa inoo socon doonaaye bal dee maka horta aan iskaba dhameeyo markaasaan alfaadihiisa si aan ugu soo noqdo qaala qultu qaala laa athuluthu macnaa laa tatasadaq bishadri weeye nusaad sadaqaysanin laakin athuluthu macnaa jaa-izun haddaan dee isagaba mubtado ka dhigno haddaan ficil qadarano waa adigu si aan waxaan ku rafcino ma waayne ثلث waa banaan yahay lakiin والثuluث kaثيir ثuluثkuna uu badan yahay taas buu yihi rasuulka ilaahi salawaat الlahi wasalaamu alيh inaka rasuulku wuu sii tacliiliyey inay dee roon tahay in xoolihii de bal ثuluث waa wixii shareecadu u banaysay ruuxii si ay isagana u noqoto dee waa ka nolol kaba tegaya inuu dhintaa la arkaayo waxa bacda mowtihi ajri iyo thawaab soo haleela ay ugaba noqoto oo uu kuba intifaaco thuluthi laakiin wixii kale waxaa dee looma inuu ku tasarufo ma laha oo inuu kuna dardaarmo ma laho warasada xaqoodii baa joogo rasuulka ilaahay baa muxuu idhi inaka adigu in tadar warasataka agniyaa khayru min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaasa bal halkan in tadar iyo an tadara labadaba way soo naqliyeen in hamsada la kasriyo iyo hamsada in la fadxiyo dee haddii la fadxiyo antu masteriyay noqon oo dee iyadii waxay gashay kollay ta'wiil masterun bay noqonaysaayo haddii dee intadar laakiin aan idhaahno intii shardiyay noqon kollay jawaabtiina walow aniife iyo waxba la socon dee ashxaartana way jirtaa halkana barhkood hadday taa ay fogeysteen ibnu malik iyo way sugaan taas suuradan oo kale oo bal matalan inaysan iyadoo fa-i laba socon deesan oo kale ay jawaabtii shardigu ay dhacayso khayrun tii baan kaba dhigaynaa marka bal tan aan ku horreeyay inaka adigu inta dar waa haddaad ka tagtid warasataka dadka ku dhexlaya akhniyaa iyagoo xoola leh khayrun fa huwa khayrun kaas baa khayr badan oo kaaga khayr badan min an tadarahum inaad ka tagtid caalatan iyagoo caydh ah jamcu caydin weeye caydh ahoo yatakafafuuna naasa dadka baryaya oo gacmaha hoos dhiganaya oo dadkii wax weydiisanaya oo dee waa gacmahoodii fidinaya iyagoo dadkii wax weydiisanaya taas waa taasaa kaaga khayr badan haddii an aan idhaahna dhib ma laha oo inaka adigu anta dara adoo ka taga weeye warasataka dadka ku dhaxlaya aqniyaa iyagoo aqniya aad kaba tagtid macnaha dee waxa weeyaan adigu ka tegitaankaaga aad ka tagto markaa masar kuba awilo dadkaa ku dhaxlaya oo aqniyaa ayaa khayrun ka khayr badan min an tadarahum inaad kaba tagtid caalatan iyagoo caydh ah ama xaala kawnihim caalatan ay yihiin fuqara yatakafafuuna annaasa dadka gacmaha hoos dhigta weeye oo yatakafafuuna manaa yasaluuna annaasa fiiha kufim weeye iyagoo gacmihii dee hoos dhiganaya dadkii baryayo wax weydiisanaya taas ayaa iyadii kaa khayr badan bal xadiidka waan yar wadi doonaa in sha allahu tacaala waayo duruqdaa yar dheeraan doonta waxaa la arkaa inaan waxyaaro ugu soo noqon waayo ee qaybta hore haddaan fawaa'ida inooguga sugan aan eegno rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh rasuulka ilaahay imaamkii muslimiinta waa kan waa u yimi o u soo booqday waxaa ku sugan istixbaab ciyaadati lmariid waana inoo dambaysaa taas iyo fadligeedu in waanaha mustaxabatu limaamka istixbaabiya liaxaadi innaase laakiin dee waktigaa hore meeshay doonaan ay mari karayeene ciday doonaan ay utegi karayeene imanka noloshan adagay kuma jiraan ay xidhxidhan yihiin ba aanay arrintu ahayn imaamkii muslim imaamkiina waa loo suneeyey in ciyaadada mariidka sida dadka kale axaadaaba loo suneeyey in waxaa kaloo ban matalan uu sheekhu halkan leeyahay wuxuu sheegay waxa i gaadhay xanuun iga gaadhay waxaad balaqani maa tara min alwajac waxaad arkaysaa xanuuna waa nooc cabasho xanuunkiisii buu rasuulka ilaahay u sheegtay weliba xanuun culus inuu yahay marka wuxuu leeyahay taas waxaa inooguma sugan ruuxii xanuunsanayey hadduu waxaan uu dareemaye xanuuna uu sheegto arrintuna ay tahay dee qarad saxiixuu leeyaho ama dee waaba dawadii iyo kii dabiibkaabuu sheeganaya ruux baabuu ducadiisii rabaa u leeyahy ii ducee saasaa jirta wasiyadan imaka halkan oo kale xaaladiisu istifta adigu qarad saxiixa dhib ma laha shay jaa-isa weeye fiican laakiin in haddii arrintu ay tahay calaa sabiili tasakhud qadarkii iyo waaba ka cadhaysanyo maxay waxaan igu helay balsan aan ahay eeg iyo taas buu leeyo waa nooc sidii wuxuu diidmo arrintan ilaahay kuma keenay uu diidayo iyada marka caynkaasa buu leeyahy ajrigii maradkiisa way dhaawacaysaa sabirkii ma jiro macnaa wixii sabir la-aan tilmaamaya ee tashakigaasi ee ajrigii maradkan uu ka helayay waxbuu yeelaya nuqsaamin ama u dhaawacaya laakiin arrinta haddaanay ahayn dee sabirkii waa jira tashaki iyo nin ilaah kaba cabanayana arrintiisu ma aha qarad saxiixa sheegidani ay tahay taasi wuxuu leeyahay ajrigiisi dee ma dhinmayo kama nuqsaamayo tani qadxi kuma ahaan an aduu maalno isaga wuxuu de halkan bay leeyihin siiqadan curfi ahaan waxaa loo isticmaala xoolaha badan taasna waxay inoo faa'iideynaysaa bay leeyihin inay bannaantay dee ibaaxatu jamci ilmaal taasna ay tahay duruqdiisii bannaanayd ee xalaashahayd kol haddaanay meel xaaraam aanu kaba soo kasbanayn hadduu kaba soo kasbaduu maalkii uu urursado isagoo xaqii ilaahayna ka bixinaya dadkiisiina ugaba tegaya wixii kale dee khayre uu kuma qabsanayana ku qabsanaya dee bal waaba shay mamduuxa weeyaano dee kol hadduu dariiq xalaalna kusoo kasbado urursado dee isaguna de bal waxa weeyaan wixii nawaa-ib iyo kuba imanayana dee isagii ay u noqoto dee kayd iyo difaac dadkiisiina dhibaata ma jirto oo ibaaxada taasna way nooguma sugan tahay buu leeyahay bal ama iyada inta kale xadiidka alfaadihiisu way noo socon doontaa sheekuna halkan raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay qeybtan rasuulka ilaahay waa kanoo huludkii mooye wixii ka sarreeyey waa u diiday huludkiina wuxuu u tilmaamay inuu badan yahay waxaa xadiidka ku sugan buu leeyahay muraacaat lcadli bayna alwaratha walwasiya in cadaaladii la dhowro xaggii warasadii iyo ina isna kolkol khayr waa u baahan yahay dardaarankii oo ujeeddadu dee intii badnayd maalkii warasadii baa loo ilaalinayaa ee dee wasiyadiina waa tan qadar laba siiyey oo wuxuu culimadii kaba soo naqanlaya hadday warasadiisu dad wax iska haysta ay yihiinna inuu hulus tabaruc ahaan ugu dardaarmo maalkiisii waaba mustaxab hadday dad fuqara ayiin inuu ka dhimo huluskiina inu hulus gaadhsiin ee kollay salafkiina mid cushur ku dardaarmaya mid khumus iyo mid sudus iyo midba waxba ay lahaayeenba bal taasba waxa weeye wy arrin kalena uu sheego dee isagu inay uu sheegay dad dhexlaya haba yaraadeena inay jiraan ruuxu haddaanu cid dhaxashaba lahayn xoolana leeyahay oo kale kollay haddana suuradaas inay baytmaalkii muslimiintu aba dee hadda markaa muntadimay ama waxe ee iyadna wuxuu leeyahy waxaa lagu ijmaacsan yahay un ruuxaan waaris lahayn isna wasiyadiisu thulusun bay kuma fulaysaa haddii thulus ka badu yidhaa maalkaygii oo dhan baan dardaaran markay tahay weeye dee wixii hore u bixinaya isaga xaala sixati waa gaar waa dardaarankii wasiyadu waxay ku fulaysaa un dee thulusun bay kuma fulaysaa de waxa weeyaan ciddii iyadu matalan waa taas buu inoo soo noqonaya ama madhab aljamaahiir oo wixii ma ansaxayso wixii thuluth ka siyaasa ama ruuxii waarisila haba yaraade iyada taas waa la isku waafaqsan yahay xaqii warasadaa jirta thuluth wax ka badan kuma dardaarmi karo dee daraarka wasiyada macnaa markaa wasiyadii si aan suuro soo maray waajib way noqonaysaa marka xuquuq iyo waxyaalo jiraan dayacmaya waajib bay noqon xaarana mustaxab bay noqon bal mar bay xaaraan noqonaysaa hadduu waxani maalkiisiibuu ku dardaarmaya ujeeddadu waa si uu nimankan uqadiyo dadka dhexlaya uqadiyo idraarka wasiyadu min alkabaa'ir bay noqon waa dunuubta waa bay kaba mid tahay alidraar fi lwasiya waa isagoo isleh dee dad dhici kartay inay dee mal uxun ama aanu dee jeclayn oo kale ama waxyaalo uleeya kuwan iyaanay waxba kaa helin markaasuu xoolihiisii faraqaya ama meelo kale u dardaarmaya waxaana ujeeddadiisu ay tahy dadkan ka qadi kugu xeeran ee warasadaada ah iyada taasi alidraar bilwasiya min alkabaa'ir weeye oo de iyada taasi xaaraan baabay xataa wasiyada noocaasi ay noqonaysaa ee bal matalan qadarkii ay ku fulaysay baa imika xadiidka inoogu sugan thuluth iyo wixii ka yarba weeye cibaara iyadna dhacday markaa xadiidkaan sii wadi wuxuu ka cabiray afa atasadaqu bihuluhay maali dee sadaqadna laba macnoba way yeelataa mid waa sadaqadii munjazada ahayd isagoo markaa inuu sadaqa u markaa la baxo eg sadaqa u markaa la baxo midna in wasiyadii dee sadaqa isba weeyaane laakiin waa bacda almowt une wasi sadaqadan ugaba jeedo wasiyadii ugaba jeedo bal markaa hadday tahay dee wasiyadii waa taa xukumkeedii soo aragnay laakiin ruuxa sidaas oo kale hadduu sadaqa markaa uu gooye uu la baxu yidhaha waxaasaan sadaqaysanaya iyadna culamada agtooda guud ahaan haddaan ruuxan waaridkiisa ahayd xaqiisa isna loo ilaalinaya sadaqadii munjazada ahayd ee uu markaa bixiyo xaalada uu saa u xanuunsanayo iyadna thulus wax ka badan kuma fulayso waxay ku fuli kartaa un iyagoo dadkii warasada ahaa ay ogolaadaan taasba weeyaan oo macnaa ruuxii xanuunsanayay saas oo kale marad caynkaasi hayay inuu maalkiisa dhammaantii sadaqaysto ama uu ku tabaruco kaa saxiixa dee ka dhici kartaa maalkiisa dhammaantii ruux hadduu caafimaad qaba dee siduu doono waa milkigiisii imaka xaq warasoo markaa waktigaa ku tacalluqsana ma jirto bal markaa sida kaa oo kale inuu yeelo iyada taasna ma jirayso ee qadra thuluthun bay noqotaa tabaruca mariidku waa qadra thuluth weeye ruuxu hadduu xanuunsanayo yaanu ba markaa mid naajisaba haba noqotee bal xadiidkii baa inoo soconaya wuxu uhi rasuulki ilaahay wala salawaat ullahi wasalaamu caleyh wastamati tunfiqu mid la baxaya weeye nafaqayn iyo nafaqata nafaqo nafaqadaasoo tabtagi aada ku dalbayso biha waja allahi macnaha waa niyadii ikhlaaskii iyo ajridoon iyo taqarub marka ula baxo weeye tan baa ajri iyo thawaab xataa hadduu wixii waajibiyo niyadaasi ayla xidho ajrigii baa usii siyaadaye ilaa oo walastamati tunfiqu mid nafaqaynayo la baxaya nafaqatan tabtagii biha waja allahi aad ku doonayso ilaa oo tahay oo nafaqa aad ilaahay daraaddii ula baxday aada bixiso ujirta biha waa laga ajri siinaya ajri baad ku helaysaa oo arrinku ma aha un dardaaran aada dardaarantay in ajri kaagaba imanaya ee waxaa nafaqadaad la baxayseed ilaahay daraaddii ula baxayso xataa wax marka la eego dadka agtooda la eego dee in qurbo iyo daaco ay noqoto kaba dheer haba noqote kolle dii niyadaa fiican ay soo gashay ajri baad kaba helaysaa ajri halkana ba waad ku kasban kartaa xataa luqmatu luqmadii dee bal waa taasoo iyadoon iska rafcisano waa caadi in tajcaluhaa dee markaa xataa luqmatu sadaqatun aw tajcaluhaa fi amr xataa luqmata xataa luqmati ah intaba markay usluubku siya saddex xarakaba way kuma baneeyaan haddii xataa luqmata la yidhahdo nafaqadii hore ayay inoo raacaysaa ay kuba cadfanaanaysaa xataa luqmata haddii la yidhahdo xataadii baa jaara lagaba dhigaya tan kalena dee khabarun baanuba qadaraynaa xataa luqmatu luqmadii tajcaluhaa aada yeelaysay fii fi mar'atika haweeneydaada afkeeda aada gelinaysay sadaqo weeye kol haddii aada uga jeedo ibtiqaa wajillaahi aada taa ulaba timaado qaala oo taas buu yihi bal halkan kolley nawowi baa hadallo fiican buu leeyahay xadiidka intan waxaa inoogu sugan buu leeyahay istixbaab linfaaq fii wujuhi اlkhayr horta inay mustaxab tahay in maalkii lagu bixiyo wujuuhdii khayrka waxaa kaloo xadiidka inoogu sugan ana alacmaala binniyaat camalku kolba dee wixii inay ictibaartiisu ay noqoto kolba qasadkii iyo qaradka shaksiga wa annahu inamaa yuhaabu cala acmali biniyati ruuxana ajriga iyo hawaabka camalkiisa laga siinaya waa waxaa niyadiisa iyo kolba wixii uu niyooday waxaa kaloo inoogu sugan buu leeyahay nafaqayntan iyo masruufkan ciyaalkii iyo caruurtii iyo zawjadii la masruufayo ruuxu hadduu leeyahay ilaahay wejigii ula jeedo kolley siduu la jeedayaana waa isagoo dee nafaqadani waajibbaabay kuba tahay way saarantahe waajibka gudashadiisii baaba ujeeda ad waajib ilaah baa kaaga dhigay taa gudo oo markaas in ajri taa lagaba siinayo ada wax isagiiba saaran kolley aanu kaba tegahayn in la ajri laga siinayo waxaa kaloo inoogu sugan buu leeyahay xadiidka shaygu hadduu mubaax yahay waa shaygii mubaaxa laakiin niyo fiican ee la xidhiidho waa qasadkaa fiican ee laba xidhiidho oo ilaahay daraaddii meeshii uu dee wixii mubaaxa ahaa ama dee taa uu lama jeediyo wejkii daacuu isu rogayaa waana lagaba hawaabinayaa marka umuure ayuu marka dambe tirinayaa oo ah waxbuu cunaya cuntadii uu cunayey dee waaba xadigiisii waa wixii uu ku noolaanayey laakiin hadduu u cuno markaa niyo ay meeshii timoodo dee inta badanna niyada inaguma xusuusano wuxuu cunayaa uu waktigaa niyeeyo inuu daacada ilaahay ugu quwaysto oo kale wuu seexanaya markuu seexanaya naftiisii baaba u baahan ma xusuusana u niyeeye marka inuu bal naftiisii xadigeedii siiya si uu isagoo nashiida cibaadadii u nashiida oo dee taasan wahsanayn uu soo tooso oo kale zawjadiisii ama dee buu ku istimtaacayaa wa fii budci axadikum sadaqa xadiidkii markaasuu dee niyooday inuu dee naftiisii bal yo bal maalan wixii xumaan ah kaba kaafiyo iyadii icfaafiyo walad saalixa ilaahay kaba siiyo umuuro saasa waxaas oo dhami ajri bay yeelanayaanoo daacay isu wada rogayaan lakiin haddaanay niyadaasi jirin niyadaasi aana la xidhin dee waa shay mubaaxuu laba yimiun shay mubaaxo jeedoo daaco ajri ku tacalluqaya meeshii maba jirto marka arrintan buu leeyahay xataa luqmata tajcaluhaa fi fi imra'atikana rasuulka ilaahi wuxuu inaguma baraarujiyey dee arrinkaas oo ah shaygii mubaaxa haddii weji ilaahi loola jeedo inuu daaco isu rogayo muxuu yidhi marka la eego zawjadii insaanku waa xuduuddiisa nafsiga waxyaalaha ugu dhow ee ama xuduuddiisii dunyawigahayd iyo shahawaadkiisii ama dee waxyaalaha dee mubaaxu kuba raaxaysanayo marka wadcu luqmana mahaba nafaqada iyo masruufu bixinaye waxaa dhici karta wakti ay ciyaarayaanba inay dee arrintu ay dhacdo wakti ay lada gudanayo ama wadcu luqma uu yahay afkeedii uu dhigayo marka wuxuu leeyahy fi lcaada cinda almulaacaba ayay taasi timaadaa marka hadduu xaalada caynkaasi aad uga durugsan daaco iyo daaco aad ugaba fog hadduu markaa niyadan fiican uu bal matalan uu soo xaadirsado ilaahay wejigii uu laba qasto ajrigaas baa ugu xasilayo de kole dee xaalada caynkaasa ee aad daaco ugaba dheer ajri ugu xasilay kole day niyadii fiican tahay oo niyadaasi ay meesha u soo xaadirsado waxyaalihii kalena min baabi awla ayay noqonayaan kole hadduu idaa araada wajha allahi tacaala wejigii ilaahay bal matalan uula qastayo waana dee kole faa'iido weyn ama dee ilaahay subxaana watacaala khayrkii inoo badiyo weeye waxyaala aan marka horeba ajri kaba dheeraayo ajri inoo gelinayo haddii niyadeenna uun aynu markaa fiicnayno isaga daraaddii waxaan aynu laba hadduu dee bal ama niyo fiican oo saalixa aan kulaba nimaadno niyo saalixaan qaala wuxuu yihi markaas qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow sacad baa odhanaya ukhallafu hamse istifaan baan qadaranaynaa a ukhallafu miyaa lay reebayaa bacda asxaabihi haddii aad meelahan sharaxno xadiidka intiisii ka dambaysa waan laqbaysanaa une asxaabtayda dabadid macnuhu waa maxay miyaa la ma halkan aan ku hadhaynay waa la laabamayaa madiinay ku laabamayaan makana waa halkii ay kaba hijroodeen isagiina kol hadduu aada u culisaya waxaa dhici karta inaanu soo codba geli karin markaasuu leeyahy ma halkan aan ku hadhaya asxaabtaydii adiga intay ku raaceen dabadeede madiine qabateenba anigu aan halkan laygaga tegaya halkan aan kuba hadhaya taas buu isagoo macnaa halkan miyaan ku hadhaya laygu reebayaa maka e waaba isagoo ka cabsanayay inuu bal matalan halkan kuba dhinto waayo waa beledu kaba hijrooday ilaahay daraaddii ugaba tegay riwaayad baana inoo soo socota bal matalan inooguma iman doonto duruqda xadiidka inay tahay wuxuu ka cabsanayeyba inuu kuba dhinto maka iyo taas u alfaado oo bal matalan macnuhu taas weyo taasuu ishfaaq ahaanba ayuu isagoo taa kaba cabsanaya ama dee hadduu makaba kuba sii hadho intii ay asxaabtii rasuulka ilaahay iyo dee rasuulku madiine ay tegeen dabadeed uu xanuunkan ugaba hadho in dee inuu halkan kuba hadho taasna ay u noqoto si waxay hijradiisii ka laabmoo kale taas buu ihi marka rasuulka ilaahay muxuu ugu jawaabay qaala inaka adiga lan tukhallafa tan adiga laguma dibdhigayo oo laguma dibdhigo oo fatacmala aada samaysid camalan camal takhliifkan rasuulka ilahi halkan uu sheegayaa waaba isagoo dee sii noolaado aan dhiman aada camal markaa samaysid tabtaqii bihi waja allahi ilaahay wejigiisa aada ula jeedid ilaa macnaha lan tukhallafa laguma dibdhigayo fatacmala aada samaysid camalan tabtaqii bihi waja allahi ilaa oo lagu dibdhigo ujeeddadu cumrigaagu sii dheeraado ood sii noolaatid ood markaa camal saalixood ama camal aada la timaadeed aada ilaahay daraaddii u laba timi isdata bihi waad siyaadsanaysaa darajatan darajaad siyaadsan iyo wa rafcatan rafca ayaad siyaadsan taas buu ihi oo takhallufka dambe waxay kuba hambeereen duul اlcumri iyo albaqaa fi اlxayaat bacda jamaacati min asxaabi waana sidii dhacday bal waxay leeyihin ba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh de waa alaabtii nubuwadiisa iyo mucjizaadkiisa waxaa la arkaa rasuulka ilahi in arrinta loosii kashfiyey ama lasii tusay waana cibaaraadka taa tilmaamayaana ama dee amuuraha lagaba qaadanayaana way noo soo socotaa markaasna dee cumriga ruuxa dheer ee uu cumrigiisu dheeraado kol haddii camal saalixa uu laba imanayana khayr unbuu usii siyaadinaya oo haddii aad sii joogtood siiba noolaato camal saalixaad laba timaado ilaahay daraaddii aad laba timaado adigu camal ajri waxaad sii siyaadsanaysaa darajo iyo warifcatan walacalaka waxaa laga yaabaa tukhallafu in lagu dib dhigo macnaa cumrigaagu inuu dheeraadona waaba taas lacalla walow arrintu ay tahay taraji iyo wax la filanayo un haddana waxay culimmadu yidhaahaan dee markii kalaamka ilaahay dhacdo subxaanahu watacaala waa shay xaqiiqo waaqica maaha arrintii waxaana yidhaha rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kalaamkiisa marka kusoo aroortanayne waxyibaa uba imanayo isaguna dadkii kale waa ka duwanyo isagiina waa dee shay waaqacoo kalaayo laguma fasira ee maha tarajiguun marka waxaaba dheci kartaba laga yaabaa tukhallafo in lagu dibdhigo adiga macnaa cumrigaagu dheeraado xataa yantafica bika xataa yunfaca bika ilaa lagugu anfaco aqwaaman yantaficana nusay dhacde waa ma riwaaye wayudara bika lagugu dhibo adiga sababta aakharuuna kuwa kale waa intana waa intan ay culimadu yidhaahaan mucjizaadkii rasuulka ilaahay bay kaba mid tahay rasuulka ilahay wuxu uhi waxaaba laga yaabaa oo dee suurtagal ah in cumrigaagu dheeraado lagu dibdhigoonad imika dhiman ilaa dadka qaarkood adiga lagugu anfacayo kuwa qaarkoodna dhibi ay xagga dee adiga sababtaa kuba soo gaadhayso dee siibaa dhacday oo sacad ibn abi waqaas isagoo rasuulka ilaahay dabadi wuu noolaa dagaalkii ciraaq lagu furtayna ama fura u noqdayna ninkii hogaaminayey buu ahaa dagaalkii qaadisiya ee dee ciraaq iyo caasimadii markaa furusee madaa-in iyo gacanta laguba dhigay markii dambena kolley faris oo dhan qabashadeedii iyo wixii kaba sheeyeyna isagu dariiqa u ahaa oo dee markii dambe dagaalkii nahawando kaba dambeeyey markuu dhacayna faris baa deeta iyadana ay noqotay inay banaanaato halkaa markii iyagii nahawandana laguma jabiyey farisna laba qabto de isaga ayaa qaa'idkii muslimiinta ahaa halkaa hogaaminayey dad aad iyo aad u badan baa gacmihiisii kusoo hanuunay oo islaamkii gaadhay oo kuba soo islaamay oo ay ku intifaaceen dad aad iyo aad u badan oo ama kuwii la socday ahaa ama kuwii bilaada islaamka ilaa madiiniya joogay ayaa khanaa'imtii iyo xoolihii la helay iyaga kuba intifaacay oo intifaacaasi waa jiray adduunyo waa loogu intifaacay diin ahaana waa looguba intifaacay dee dad badan oo gaaladii ka mid ahaana diin iyo adduunyabaa dhibaata usoo gaadhay oo gaalnimo ay ku dhinteen waa la laayey naar bay galeen dhulkoodii baa la qabsaday xoolahoodii baa lala wareegay dadkoodii baa la qafaashay waa darar iyagii soo gaadhay waana ciidankii dee bal matalan uu isagu hogaaminayey bal markaa taas baana rasuulka ilaahay sii tilmaamay de waana kanin arrin kalena way jirtaayoo dee waa dhe cibrigiisa uu dheeraado si aan sheegayey tobankii jannada loogu bishaareeyey bay isagaa ugu dambeeyey oo haddii sanadani sanadii tobnaad ee hijrada ahayd markii rasuulka ilaahay san lahaa isaguna uu wafaaday bal aqwaasha shan iyo kontonkii hijrada barhkood baabale sideed iyo kontonkii bay ahayd shan iyo afartan sanadood ama sideed iyo afartan sanadood ayuu ka dambeeyey waktigan uu sii noolaa oo dad aad iyo dadkii markaa joogeyntoodii badnaydba aanan wax kaba noolaynba oo dee isagaana ugu dambeeyey tobankii oo sacd bikhamsatin tali khamsiina fahuwa akhiru casharatin yaqiina suyuuda alfiyadisan bal markaa taaba wey waxaa laga yaaba xataa yunfaca bika aqwaam wayudara bika aakharuuna markaasa rasuulka ilaahi saxaabadiis buu duceeyey allahuma ilaahow amdi u socodsii u taam yeel weeye u furi liasxaabi asxaabtayda hijratahum hijradoodii oo hijradoodii ay hijroodeen ee adiga daraaddii biraadoodii iyo xoolahoodii iyo waxoodii ay ugaba tegeen ilaaha u taam yeel u dhammee oo u kaamileeyoolba matalan taas weeye oo macnaa dee iyagii dadkii muhaajiriinta ahee qabla alfatxi maka kaba hijrooday ilaahay daraaddii ugaba tegay inay degaan looma ogolayn iyaga looma ogolayn bal markay soo xajaan ama soo cumraysaan saynu soo marray saddex habeenoo intaa xawaa'ijdooda ay kuma gudanayaan baa markay dhammaystaan nusugooda intay kusii baaqi ahanayeene loo ogolaayeen wixii ka dambeeyey inay kaba tagaan bay ahayd haddaba ilaahu hijradoodii asxaabtayda u fuliyo u taam yeelo ha ku soo celin walaa tarudahum ha soo celinoo calaa acqaabihim cilmahoodii dib ha uguma soo celino waa ina iyagoo hijradoodii kaba taga ama xaaladoodii toosnayd ee ay kuma jireen dee ka laabma taas cilmahoodii dib ha ugu celinin lakin albaisu manaa lakin albaisu ruuxa baahan weeye dhibaataysan albas waa alfaqri iyo alqila iyo waxaa baan ka dhibaataysan ka baahani sacd ibnu khawlata waa sacd ibnu khawla ninkaas baa isagu faqr ama dee baqsi iyo baahi ninkaas baa dee isaga ay kuma sugantahay taas buu yidhi qaala raawigii xadiidkaa yidhi in badanoo culimada ka mida halkan zuhri bay kaba dhigaan horta xadiidkii marfuuca intaasi ku joogaa waayo qaalana kolkolba anay riwaayaadka qaarkood dhicno dee kutubtan kaleen hayno ayaa barhkood maxaa lafdigu ah laakin ilbaisu sacd ibnu khawlata yartii iyadoon qaalo la odhan yartii lahu rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam an maata bimaka imaka halkan qaala in bacdigood waa zuhri bay idhaahaan oo dee isaga tafsiirkii iyo dee bal marka ay tahay sababtii rasuulka ilaahay uu sheegay dee waxway ugu naxayay uu leeyahy ninkaas dhibba dee waa ninka dhibaataysan baahani waa kaas ayuu inoo caddaynaya barhkoodna waxaa bay dhahdeen sacd ibn abi waqaas weeye kollay bukhaarina meel baa dhacday meelahan mahay dacawaad oo kale inuu qaala sacdu ay halkan dhacdayoo de bal markaa in idraaj zuhri ay tahay wax xujo ah ama wax daliiloo cadi ma jiro ee waxaa dee saxaabigii xadiidka warinayay kalaamkii walow dee intii marfuucayd aanay laba socon oo baltaa kol haddii qaala sacdun markaa laba yidhina oo la kala fasirayna waa mudraj lama odhanaya iyada markaa kol haddii marka aan la kala fasirin ayaa waa mudraj la odhanaya marka qaala wuxuu yihi bal haddaan riwaayada bukhaari kuma fasirina sacad baa leh raha lahu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm e raha lahu manaa raqa waraximahu wey wuxuu ugu naxay rasuulkii ilaahay oo dee hadalkana kaba soo saaray min an twufiya min ajli an twufiya inuu dhintay bimakata maka uu kuba dhintay salo markaas ninkaas ninkan sacd ibnu khawla kollay dee waaba nin saxaabiya oo quraysha oo reer bani caamira siday culimmadu yidhaahaan haweenaydii aynu soo marnay subaycat alaslamiya ee markii ninkeedu dhintay ayaama dabadood ama habeena dabadood ad wakti aan dheerayn oonay dee muddadii ciddaduna aanay u buuxsamin intay umushay rasuulka ilaahayna dee fatwada ka dalatay sidaynu nikaax kuba soo maray subaycat alaslamiya ninkeedii weeye waqtiyadaas baanu dhintay barhkood baa waqtigu dhintay kaba horreysiiya sababta ayna dee imika rasahan iyo rasuulka ilaah u dee waxay naxayay oo isaga dee xaaladiisan daraaddeed hadalkana ay markaa yidhi sababta waxay bacd alculamaa yidhaahaan ninkani dee waa nin saasaabuu haye mabuu hijroon waa say barhkood yidhaahaan hijradna waktigaa hore qabla fatxi maka waajib bay ahayd arrinkaas baa deeta maku kuba dhintay isagoon hijroon barhna waxa bay dhahan xataa xabasho waa u hijrooday markii dambena madiine waa u hijroode laakiin uu soo noqday ama waktigii dee bal matalan markuu soo noqday ayuu isagoo dee aan wax uu soo noqday oo dee daruuri aanay jirin ikhtiyaarkiisa kusoo noqday markaasuu kuba dhintay dee waana iyagii looma ogolayn dhulkay kaba hijroodeen inay dib ugaba soo noqdaan oo sababtii markaa basigiisu waxa weeye kol hadduu ikhtiyaarkiisii kusoo laamuuma ka iskaga soo noqday hijradiisii hore ee fadliga badan lahayd ayaa meeshii kaba baxday oo dee hijradiisiibaa ka nuqsaantay ama kaba burtay tan baana keentay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taasnu idha bal matalan haddii arrintu ay tahay meye soo noqod ma jirinoo xajkaa buu la yimi oo dee uu kuba dhintay taas waxaa dee ay noqonaysaa sababta busigu inuu noqdo kolliba ninkii beledkii uu ilaahay daraadii ugaba tegay xataa yaani ikhtiyaarkiisa wuxuu ama dee addegtid yaanu ugaba soo noqonin bay dhimashada halkaa ku dhinto kuba baaqi noqda inay yar nooc dee nuqsaan ay tahay bal adigu ninkan xaaladiisu taas bay ahayd qisadiisuna kollay dee aqwaal baa jirta shaarixna uu soo noqonaye bal kollay khulaasadeedu taasba weeye arrintu anigana n kollay sharaxa markuu imaam nawowi umuuraha soo noqonlayay aqwaashiina soo naqlinayay ayaa cibaara ii dhacday balkiinana inay dhici war uma hayo markaa uu ibnu hishaam kasoo naqliyay xabasho inuu hijrooday hijradii labaad bederna uu joogiyey keyrkeed makana xajatulwadaacu kuba dhintay barhkoodna ay yidhaaheen meye sanadii toddobaad ee hijrada waa hudnadii ayuu dhintay ayaa waxay ii taallaa kharaja mujtazan min almadinati mujtazan cibaaradaasaa taalla isagoo gudbayo madiino ka gudbaya cibaaraduna waa cibaaro dee khada ama tasxiifun weeye hadday idinkana idin taalo sawaabku muxuu noqonayaa kharaja mukhtaaran min almadinati waa isagoo dee maaha xale waa doorashadiisii isagoo dee doortay ikhtiyaar le ayuu madiine kaba yimi uma ka yimi markaasuu kuba dhintay oo arrintaas bay xataa dee hadalka sadarka labaad baabay arrin inoo saxaysaa ku sugantao sabab musi suquudi hijrati lirujuuci mukhtaaran wa mowtihi biha bal waxaan leeyahay hadday mujtaasan idiin taalo waa saxanaysaan waa mukhtaaran xadiidkiina waxaan filayaa intiisii badnayd waa sharaxnay imaka duruqdii baan dee tacarabka marinayna inoo dambeysay weeyaan iyadoo meelo qaarkood riwaayaadka alfaadu iska alfaada inoo yar iman doonaan xadaثna qtaybaة بن سacيidi وabakr بn abi shaybata qala xadaثna sufyaan بn cuyaynata xa وxadaثnii abu طاahiri وxarmalaةu qala aخbarana بn wahbi qala aخbaranii yunus xa وxadaثna isxaaq بn ibrahim وcabd بn xumaydi qala aخbarana cabdالرaزaq qala aخbarana macmar kulhm can الزhriي asxaabtiisa hore waxaan filaya haatan dee inaan baranay in badan oo kaba mida walow dee nin caalima oo dad xer badan lahaa uu yahay سفyاn بن عyayna yunus اlayli iyo mcmr بن الrashid saddexaasa inoogu sugan imaka halkan iyagaanu leeyahy kulhm can الزhriyi bhada اisnaadi isnaadkii dee zuhri lahaa ee isaga iyo wixii ka dambeeyen way naxwi xadiidkii imakaan kaba soo baxnay ee naxwiga xadaثanii xadaثanii isxaaq بn mansuuri qaala xadaثna abu daud الxafariyu عن سfyاana عan sacd بn ibrahima عan camir بn sacdi عan sacdi qala anahu qaal bal sanad kolley waa dad aynu soo maray laakiin maanta abu da-ud alxafari sufyaanna waa thawriye ayuu sheekhu qabtay halkan oo wuxuu leeyahay alxafariyu sharaxay ku sugan tahay mansuubun ila alxafar waa meel xafar la odhanayo xaafa'da waa la fadxinayaa wuxuu leeyahay waa xaafad kuufa ku taalay abu da-uudna waa degi jiray ninkan saasaa abu xaatim ibnu xibaan iyo abu sacdi samcaan iyo keyrkoodba sheegeen magaciisana wuxuu inoo dhigtay horeynu usoo aragnay imaamkan ee camr bnu sacdin la yidhaho deertuu ka cabiray ahiqa azaahid aلصaalix alcaabid waa nin hiqa ahaayo zaahid ahaayo saalixu caabid ahaa ibnu madinu kasoo naqlinaya inuu yihi anigu kuma ogi inaan kuufo ku arkay ninka cibaado badan bal hadalna wuxuu kasoo naqlinaya in kana yudfacu biaxadin fi zamana yani bala yani اlbala wanawasil fabiabi daud laba boqol iyo saddexdii ama lixdii buu dhintay kolley bal kutubta taraajimta akhbaartiisa saa u heragtaan saa si yar iyo kayrkiiba waa ku laabmi doontaan in yaroo kooban oo addoon saalixu ahaa addoon saalixa caabida ayuu ahaa hiqana xadiidkii wuxuu yihi markaas in abu da-ud alxafari in can camr bni sacdin can sacdin qaala anahu qaal aabihi buu ka warinaya dakala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam calaya yacuudunii isagoo isoo booqanaya fadakara bimacnaa xadiidi zuhriyi ina maanta sacd ibnu ibraahim baa caamir ibnu sacad ka warinaya markii horena waxaanu soo aragnay caamir ibnu sacad cidda ka warinaysa ibnu shahaab inuu ahaa waana taa laftig aan kaba soo baxnay haddaba ibraahim ibnu sacadna wuxuu sheegay me sacd ibnu ibraahim baan ujeedaa in xadiidkii zuhri macnihiisii midle alfaada qaarha kaga dunaade walam yadkur laakiin muu sheegin qowl الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam fi sacd bni khawlata lakin ilbaa-isu sacd bni khawlata intaa muu sheegin غayra anahu qaala lakin isagu wuxuu yihi riwaayadiisa ku sugnayo tazuhri aan kuma sugnayn wakana yakrahu macnaa wakana wuxua sacd yakrahu mid naca marka uu rasuulka ilaahay tan lahay ukhallafu bacda asxaabi lahaa nin nacaya an yamuuta inuu ku dhinto bilardi dhulkii alatii haajara minha tan baa dee tan uu lahaa miyaa laiga tegaya iyo halkanaa laigu reebaya dhulkii uu ka hijrooday inuu kuma dhinto ayuu nacayay lakiin intii lakin ilbaasu sacd ibnu khawlata taa lamay socon riwaayadan uu markaa sacd ibnu ibraahim warinayo وxadaثnي زhayr بن xrb qal xadaثna الxasan بن muسى qal xadaثna زhayr labadii زhayr baa kulmay nin baa udhexeeya qal xadaثna سmak بن xrb qal xadaثnii mصcab بn sacd waa nin labaad oo sacad dhalay waa mصcab can abihi isna abihi buu kaba warinaya qaal anahu qaal maridtu waan xanuunsaday faarsaltu ilى الnabiyi salى الlahu عalيه waslm cid baan u diray faqultu waxaan yihi maha ruuxuu fariinta udhiibay maaha rasuulka ilaahay markii uu yimi ayuu san yihi yacni rasuulka ilaahu idaah oo ii fasax weeye aqsim qaybiye maali waa jawaabtii dalabku ku jasmisan yahay xoolaha igaan qaybin haddaad dee ii dayso iga tagtood ii ogolaatid xoolaha igaan qaybinaya xaytu shitu halkan doono dee aksin qaybiya maali xaytu shito meeshaan doono bacnaa idaa aan qaybiya maalkay oo meeshii aan u arko inay ii roon tahay aan ku bixiye faaba rasuulka ilaahay baa diiday qultu waxaan fa nisf haddaba nisfi may banaan yahay oo afa yajuusu ilaya nisfu inaan nisfi bixiya may banaantay faaba kiina wuu diiday qultu waxaan ihi fathulutha ay dee waxa weeyaan dacnii aqsimu thuluthaba idaa ama aqsimu thulutha aan thuluth qaybiye qaala wuxuu yihi sacad fasakata uu aamusay rasuulka ilaahi bacda thuluthi riwaayaadkii horena wathuluthu kahiir inuu yihi waa taa aynu soo maray qaala sacad baa wuxuu yihi fakana wuxua bacd dee rasuulka ilaahi waa ka aamusay intaa dabadeed iyo bacda sukuuti athuluthu thuluthku jaa-isan mid i banaan oo in la bixiyaa hulus dee way banaanta waa kaa rasuulka ilaahayna sida kuwii hore uu diiday muu diidin bal dee waa sugayseenu arkayno ama wahulusu ayuu yihi lakin wahulusu kaiir waa ka raaciyey وxdثnي محمد بن المثنى وبن بشhاaر قال xdثnا محمد بن جعفر قال xdثnا شعبة عن سماك بhda الاسناaد نحوه وlم ydkر ma sheegin isagu eg شhuعبة سماك buu ka wariyey markii horena زهير بن معاaوية سماك ka warinayay مصعب بن سacد baana sندka ku sugan ee cاamir kuma sugnaa haddaba sندka imika aynu soo maray xadيidkii hore mid laba mida ama نaxوigii ayuu wariyey شhuعبana سماك laakiin muu sheegin riwaayadiisa fakana bacdu aثuluثu jaaئiزan intaas muu sheegin وxadaثani الqاsim بن زakariya qaala xadaثana xusein بnu caliyin waa ninkii isna caabidka ahaa aad u qiimaha badnaa aljucfi can zaa'idata can cabdilmalik bni cumeyri can muscab bni sacdi can abihi qaala anahu qaal caada الnabiyu salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa soo booqdo faqultu waxaan idhi uusii bimaali kulli uusii ma dardaarmaa bimaali xoolahay kullihi dhammaantii ma ku dardaarmaa qaala laa biyu qultu fanisfu ay afa yajuusu annisfu weeye inaan dee may banaanya nis inaan kuba dardaarmo waa haddaan rafcino haddii aan halkaas fanisfi aan idhaahnana markaa fa uusii binisfi bay noqono halkii hore inoo dee maalidii bay inoogu cadfanaanbe qaala laa faqultu waxaa ihi abithulutu waatan ausii ma dardaarma bihuluثi saddex meelood meel ahaan faqaala wuxuuhi nacam haa laakin wahuluثu kaiiru hulثku se waa badan yahe ka dhinba weeye intaas xadaثna moxamed bn abi cmar almakiyu qaala xadaثana thakafiyu can ayuba sakhtayaaniyi can camr bni saciidi can xumayd bni cabdالraحman ilxilyariyi can ثalaaثati min walidi sacdin kolley camr bni saciid waa nin hiqa oo sagaaru taabiciin oo hore aynu usoo maray alqurashi athaqafi labadaba way dhahaan xumayd ibn cabdiraxmaan alximyarina horeynu usoo aragnay saddex awlaadiisa caada oon laynoo magacaabin laakiin muscab iyo caamir waa ta aan soo aragnay iyo xadiidka kaba warinaya kullum haddaba saddexduba waa mid kastoo dee saddexaa kaba mid ama dhammaantood yuxadiثuhu waa warinaya macnaha kullu waaxid lafdi ahaan baa la ilaaliyo dee kulluhum yuxadisuuna lama odhana yuxadiثuhu waa mid kastoo iyaga kaba midi yuxadiثuhu xumayd ibn cabdiraحmaan alximyari buu u waramayay iyuu uga waramaya can abihi sanadku markaa waa mawsuul أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد سعد buu usoo galay يcuud بمkta xaaluu booqanaya maka dhexdeed fabakىa uu ooyey qaal wuxuu yihi marka sacd buu rasuulka ilaahi ku yihi ma yubkika maxaa kaa oohinaya faqaala wuxuu yihi qad khashitu waxaan ka cabsaday an amuuta inaan ku dhinto biاlardi dhulkii alatii haajartu minhaan kaba hijrooday kamaa maata sacd bnu khawlata saa sacd bnu khawlaba uguba dhintay faqaala النabiyu slى الlahu عalيه وasلم allahuma shfi sacdan dee ruuxii soo booqanayana inuu u duceeyo ruuxu soo booqday waa dee waa shay mustaxab aba allahuma shfi sacdan halaata miraarin saddex goor buu yihi qaala wuxu uhi yaa rasuula allahi ina lii maalan kasiiran ay duu maalin waa ti aan lahayn waa maal badan curfi ahaan bay tahay markaa waatan annaga xoolo badan baan leeyahay wa inamaa yarisun ibnatii inantaydun baabay dhexlaysaa waa dadkii dee marka leegamala awlaad ahaan casabo waa lahaaye fa uusii bimaali kullihi maalkayga dhammaantii ma ku dardaarmaa qaala laa qaala fabihulutayna fa uusii bihulutayni saddex meelood laba meelood ahaadma ku dardaarma qaala la qaala fanisfu jaa-izun ama fa yajuusu nisfu haddii fa nisfi ay noqotona halkii hore baan ku cadfaynaa qaala la qaala fahulusi ama fahuluthu labada caraaboodba waa iska wada banaan yihin xataa haddii la nasbiyana way banaanaan layd qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh athuluthu hulukii jaa-izun wahuluthu laakiin haddana hulutku kasiirun waa badan yahay ina sadaqataka sadaqadaada min maalika xoolahaga aad kala baxday intan aada nooshay sadaqatun waa sadaqo waina nafaqataka maaha ajrigi wasiyadaas iyo iminkooda waxqaybisa un waina nafaqataka nafaqadaada calaa ciyaalika carruurtaada iyo dadkan ciyaalkaaga eed masruufayso aada nafaqaynaysaa eed masruufaysaa sadaqatun iyaduna sadaqay kuu tahay bal dee wixii kale way kaga xaqleeyinba cid kaleoo kashaysood siiso wainamaa taakulu waxay cunaysa imra'atuka haweeneydaadu min maalika xoolahaaga ay ka cunaysa nafaqaan waana waxay waajiba iyadu ay leedahay weeye sadaqatun iyadna sadaqay kuu tahay dee waana ti aynu soo maray tabtaqii biha wajha allah wainaka adigu anta dacaadoo ka taga ahlaka ahalkaaga antadarana waynu soo maray ama intadar labada ficilba wadaaca iyo wadara maadigoodu kolley carabi way iska daysay farahay kaba qaaday ama se ay kaba cabiraan ama tu way dileenba ujeedadu waa isticmaalkiisa naadiro wadaca iyo wadare maadiga lama isticmaalo gaaliban laakiin mudaariciisa iyo amarkiisu labadaba waa mustacmal waa tad mudaariciisa labadaba aan hayno in amarkoodii dac iyo dar labadaba way tahay laakiin wadaca iyo wadara ayaa ah waxay dee carabi malaa ay iska dayso ka ay faraa ka qaadeenba ama ay dee qaaliban aanay isticmaalin wainaka anta dac ahlaka bkhayrin aw qaala bicayshin nolol adoo kaga taga reerkaago dadkaagoo waxaysta aad kaba tagtid ayaa khayrun ka khayr badan min anta dacamtad wixii aad ka faaruqisooda wixii qaybisadaad xoola lahayd adigoo ka taga yata iyagoo baahan oo yatakafafuna annaasa dadka baryaya wa qaala biyadih kallay say kuba fasiraan waa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh qaaladuna waa dee qowl oo la idlaaqo ficil loo jeedo horaana inuu taa usoo aragno in badan bay laftiga qaala iska isticmaalaan qaala birijlihi qaala biyadihi qaala bira'si iyo waxyaalo saasa imaka halkan qaala uu ishaaray weeye biyadii gacantiisaoo macnaa muxuu ishaarayuu bayaaminayay iyo takafuf takafufku siduu yahay waa iyagoo dadkii baryayo dee waa gacantii buu ishaaray si baryadayd iyo markaa dadka dee gacmaha lahoos dhiganayo adigoo xaaladooda taati adoo ka taga waxaa kaaga roon iyagoo waxay sad kaba tagtid xoolihii iyaga u daaweyn waxadasa dee wixii khayreed samaynaysana samee oon iyagana ijxaaf iyo dee nuqsaan kuma keen ama dee waxoodii ee intii iyagu bal huludkii iyadoo lagaba sii yareeya way mudan tahay markaa وxdثnي أbو الربيع العتكي قال xdثnا حماد قال xdثnا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حمaيد بن عبد الرحمن الحمyري عن ثلاثة min ولد سعد eeg waa riwaaية labaad markii hore cمر بن سعيد waxaa ka wariyay أيوب سkhtiyاني lakiin ثقفي baa ka warinaya عبدالوهاaب imikana حماد بن زaيد marka mxuu yihi عن ثلاثة min ولد سعد qاalو eeg waxay dhahan sddexdaasi marida sacdu bimakata sacd waa maka ku xanuunsaday oo faataahu rasuul llahi sala allahu alayh wasalam yacuudu rasuulka ilaahay baa u yimi xaaluu booqanayo ilma sacd waa taabiciin waa nidhi raggan dadkan wax inoo warinayo o dhan gabadhaasna dee riwaayo ay leedahay maba hayno ay dee markaa hore u sheegayay laakiin waxa weya dadkani waa wada taabiciin weeye eg riwaayadii hore muxuu yidhi kulluhum yuxadiثu can abih aabihii bay uga soo mid kasta aba aabihii buu uga warinayaa xadiidka imika halkan saddexdoodii un baa yidhi sacad baa xanuunsaday oo rasuulka ilaahay baa u yimi maalintaasna may joogin oo dad joogay may ahayn marka halkan irsaal baa jira irsaal baa jira oo xadiidkii dee mursal buu noqon laakiin dee waa iskhilaafaadkii ruwaadda ay isku khilaafeen xadiidka sidii loo warinayay uu sheekhu caddaynayo horena wuxuu muqadimadii ugu sii ballan qaaday inuu bal ikhtilaafkoodii celasha xadiidka caddaynayo barhkood u qaatay inuu kitaab gaara dejinayo ee culimmadu yidhaaheen maya waa umuuraha caynkan ee kitaabka kuba soo noqnoqday kol ikhtilaaf ruwaadeed iyo waxyaalaha uu kuba caddeeyo tadna taas bay tahaye laakiin xadiidka dee riwaayadiisii hore mawsuulkayd waa taan soo aragnay duruqdii camir iyo muscab iyo dee bal matalan ay iyagana hore mawsuulkayd waan soo marnay arrinkani waa isagoo inoo caddaynaya bal ikhtilaaf ruwaadda kaba dhacay ee duruqdii mawsuulkayd taas bay tahay wax dee xadiidkii imaka halkan la yidhaha xadiid dee mursala oo shardigiisi ay buu soo naqliyey ma aha binaxwi xadiidi thaqafiy waxadaثanii moxamed ibn musanى qaala xadaثana cabdulaclى qaala xadaثana hishaam can muxamedi muxamed waa ina siireen hishaamna markaa in ayuu noqonaya jamiil hishaam ibnu xasaan weeye alqurdusi hishaam ibnu curwana caawo waan arki doonaa mar dhow an de hishaam ibnu sacad nin la yidhaho kalena waan soo aragnay hishaam ibnu dastawaayi baan soo aragnay hishaam ibnu yuusuf asancaani hishaamyadu kitaabka waa badan yihiinba can muxamedin an xumayd ibn abd can xumayd ibn cabdiraxmaan waa ximyarigii xadaanii halaaثat min waladi sacd ibni malik kulluhum yuxadisiina kulluhum dhammaantood macnaa waa kulu waaxidin minhum yuxadisuniihi wuu ii waramayay oo bimili xadiidi صaxiix mid kastoo iyaga saddexa kamidi ka kale xadiidkii uu ii sheegay mid laba mida un buu ii sheegay oo macnaa dee may ahayn inay wada fadhiyeen kana uu ka maqlay kana uu ka maqlay kana uu ka maqlay mid kastaba mar gooniya ayuu kaba maqlay laakiin muxuu leeyahay mid kastaaba xadiidkan kan kale walaalkii ii sheegay mid laba midun buu ii sheegay oo faqaala wuxuu yihi marida sacdu bimakata waa riwaayadii iyadna irsaalka lahayd faataahu الnabiyu salى الlahu عalيه waslm yacuudu bimili xadiidi camr bni saciid can xumayd bn اlximyariy xadaثnii ibrahim bn musa الraziyu qaala akhbarana ciisa yacni bn yunusa xa وxadaثna abu bakr bn abi shaybata وabu kuraybi qaala xadaثna wakiicun xa وxadaثna abu kuraybi qaala xadaثna bnu numayri kulhm can hishaam bni curwata can abihi can caaishata bal qolooyinkan uu leeyahay kulhm hishaam dee ibnu numayr waa ninkan inooguba dambeeya ka ku xigaana ka horeeyaana waa wakiic ibn اljarax waxaa kasii horeeyey ciisa bnu yunus saddexdoodaasba waxay ka wariyeen xadiidka hishaam bni curwa can abihi can ibni cabaasin maanta xadiidkii sacad ma aha walow dee sacad xadiidkiisii qayba ay nooguba sugan tahay ibnu cabaas oo qaala wuxuu uhi ibnu cabaas low ana annaasa kaduu min athuluthi ila rubuci low ana naas ay low sabata hadday sugnaato ana naasa dadka kaduu inay dhimaan nuqsaamiyaan weeye alqadu waa naqasu min athuluthi markan ay dardaarmayaan thuluthkii ay kaba dhimaan oo ila rubuci rubuc ay uba dhimaan lakana axsan weeye saasaa fiicnaan lahayd saasaa mudnaan lahayd oo wuxuu leeyahy dadka dardaarmaya xoolahoodii wax kamida kuba dardaarmaya haddaanay thuluth ku dardaarmay thuluthka ka yareeyaan ooay afar meelood meel kaba dhigaan dee iyo dee wax kaba sii yar saasaa fiicnaan lahayd oo kaba fiican inay thuluth dardaarmaan muxuu taa u leeyahay fa ina rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalama qaala wuxuu yihi athuluthu thuluth waa banaanye wathuluthu kahiir laakiin haddana waa wax badan markaa ka yare baa meeshii taalla rasuulka ilaahay baa saa yidhi thuluthku waa badan yahay markaa waxaa roonaan lahaydba iyagoo dadku thuluth aan maalkoodii kamida aanay ku tabarucin ama aanay dardaarmine thuluthkii ay ka yareeyaan wa fii xadiidi wakiicin kabiirun aw kahiirun kabiir iyo kahiir xataa riwaayad kale way kuba timi waana isla macnay thuluthku waa weyn yahay ama waa badan yahay oo kale bal taa wey bal markaa waxaa xadiidka inooguma sugan buu sheekhu leeyahay in thuluthka laga dhimaa inay mustaxab tahay jumhuur culamaana taas bay leeyihin sheekuna wuxuu madhabta shaafici kaba soo noqonaya hadday dadka dhexlayaa ay xoolo leeyihiinna thuluthkii ha ku dardaarmo taas baa mustaxab ah haddii kalena ha kaba dhimo marka abubakar buu kasoo naqliyay inuu shan meelood meel kuba dardaarmay cali saas oo kale ibnu cumar iyo isxaaq iyo rubuc buu kaba soo naqliyey kuwo kale lix meelood meel bay yidhaaheen kuwa way kaba sii yareeyeen barhkood baa yidhi toban meelood meel de ninkii xoolaa badan lahaa tobankii meelood meeshii baaba badnaanaysa kuwa qaarkood waxay yidhaaheenba in la gaadhsiiyo dee nasiibka axad alwartha helaya in le maba haboona marka wuxuu kasoo naqlinayaa cali iyo ibnu cabaas iyo caaisha iyo qolooyin kalena inay leeyihin ninka waraha leh dadba uu leeyahay waraha xooluhuna way yaryihiin markaa in iska daayo dardaarankaba eeg xooluhu hadday yar yihiin dadkiina ay dadna meeshii jiraan wasiyadii ha ka tago caaishay kasoo naqlinaya in yihi la yihi da sideed boqol ama afar boqol oo diinaar waaba lacag si roonay ama sideed boqol oo dirham meel kale ayuu kaba tegey ay tiri taasi waa wax yar inuu ku dardaarmo maaha dee ujeedada dadkiisii warasana way jirtaa dadkaa loo daayo markay xooluhu yar yihiin iyada dadkan ayaa dee dadkii kale ka xaqlay dardaarinkii baa iska daayay laakiin wax xoolihii badnaa ee qaadi karayay ayay tahay bal tiina thuluthkii lagaba yareeyo wa fi xadiidi waktican wallah subxana wa tacaala